assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad waxaynu qabanaynaa tartankii tartankeennii la magac baxay kadis tartankaas oo aalaaba lagu lafaguro aqoonta ardayda iyo sare uqaadidda waxbarashada ee degmada baardheere kaas ahaan iskuulka jaalisiyaad brimary iskuul ee degmada baardheere maanta tartanka wuu ka kulul yahay sidii hore tartanka wuxuu u dhexayn doonaa labada fasal ee kale ah fasalka toddobaad iyo fasalka siddeedaad tartankan maanta wuxuu xaqiijin doonaa labadii ugu sarraysay iskuulka ee waa fasalka toddobaad iyo fasalka siddeedaad qofka hoggaamin doona dhanka aqoonta maanta taas ayaan go'aamin doonaa hadduu ilaah yidhahdo taasina waxay keenaysaa in lagu baratamo ama baratanka aqoonta ee u dhexeeya labada fasal farda isla joog laysuma faansho si kastaba waxaynu bilaaban doonaa tartankeennii horta ugu horrayn waxaynu ku furfuranaynaa aayadaha qur'aanka kariimka qowlkii eebbe waxaa inoo akhrin doona cabdinaasir axmed sokorow
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم
صدق الله العظيم الله ينوى أنفعه أيدها قرآن كريم كأه وإنه أخرين عبد ناصر أحمد عبد القادر هاتنا وحين قد قلينا قيبتي الله يا نصيبك أهيد فصل كسؤالها بالله بالدونة labada fasal ha soo dirsadaano laba qof oo u qaada nasiibka su'aalaha waxaa inoo bilaabi doonaa fasalka toddobaad waxaynu ku bilaaban doonnaa maaddada diiniga ah maadaama aynu nahay ummad muslimiin ah marka hore waxaynu ku bilaabaynaa maaddada diiniga waxaana maaddadaasi inoo akhrin doona macallinka maaddada macallin xasan cali maxamed falyatafadal
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan gudageli doonaa su-aalaha si taas u gudageli doonaa waxaan ku bilaabanaynaa fasalka toddobaad fasalka toddobaad lagaha fura su-aashii seetan ayay u dhacaysaa taymka oo yar owgii waa hore u gudagelaynaa insha allah raxmaan fasalka toddobaad su-aasha u horayso maa macna nijaasati luqatan wa sharca maa macna nijaasati luqatan wa sharca maa macna nijaasati luqatan wa sharca
acuudu billaahi min ashaydaani arajiim anigoo magacaygu yahay axmed abshir maxamuud kana socda fasalka toddobaad jawaab su-aasheed haddaan isku dayo waxay u dhexaysaa sidatan annajaasatu luqatan kullu mustaqdir wa sharcan kullu mustaqdir yamnacu sixatu salaati kadami walbowl
jazaaka allaahu alkhayr waafsaxu allaahu lisaanak jazaaka allaahu alkhayr waafsaxa allaahu lisaanaka ardaygaas jawaabta uu bixiyey jawaab waa jawaab sax ah bismillaah sidoo kale waxaan u yeeraynaa fasalka siddeedaad fasalka siddeedaad su-aasha seetan ay u dhigan tahay udkur alamwaal allatii tajidu udkur alamwaal allatii tajibu fiiha azakaa udkur alamwaal allatii tajibu fiiha azakaa udkur alamwaal allatii tajibu fiiha azakaa
bismillaah anigoo ka socda tartamayaasha fasalka siddeedaad haddaan su-aashaas jawaabteeda isku dayo allatii التي تجب فيها الزكاة خمسة عروض التجارة والمواشي والسمان والمواشي والتمار timir
maa sha allah ardaydaas jawaabta ay bixisay waa jawaab saxa waxaan weydiinay alamwaal alatii tajib fiha azakaa khamsa ayay tiri way saxday almawaashi والثimaar والzuruuc والأثmaan وcuruud tijaara intaba way sheegtay jazaaka allahu alkhayr afsax allahu lisaanك markay waxaan ku su-aasha waxay ku socotaa fasalka toddobaad fasalka toddobaad dhagaha fura su-aasha seetan ayay u dhigan tahay maa macna alistiqaama maa macna alistiqaama maa macna alistiqaama ku soo dhowaada jawaabta
وهي أحمد أبشر محمود جواب سؤال شهادة أسقط وحيد حساسية الاستقامة هي ملازمة الس- هي الوفاء بالوحود وملازمة الصراط المستقيم ah jazaaka allaahu alkhayra waafsax allahu lisaanaka ardaygaas jawaabta aan weydiin su-aashii aan weydiinay jawaab sax ah ayuu ka bixiyey jawaabta waxaan weydiin su-aasha waxaan weydiinaynaa fasalka sideedaad si- fasalka sideedaad dhagaha fura maa hiya cuquubatu qaadici arixim maa hiya cuquubatu qaadici arixim cuquubatu qaadici arixim anigoo ka socda tartamayaasha fasalka sideedaad haddaa su-aashaas jawaabteeda isku dayo laa yadkhulu aljanna qaadicu rixim jazaaka allahu alkhayr waafsax allahu lisaanaka Ardayd- ardaydaas jawaabta ay bixisay waa jawaab sax ah
halkaasi waxa aynu ku soo idlaynay maaddadii tarbiyada ama diiniga oo inoo soo jeedinayay macalin xasan cali maxamed haatanna waxaan ku soo jeed waxaan ku soo dhowaynahayaa macallin sheekh cabdi sheekh cabdi sheekh cabdisalaan sheekh cabdiyow cusmaaney baardheeriyaalow ayaan ku soo dhowaynayaa ee sheekh cabdi soo dhowow sheekh cabdi wuxuu noo akhrin doonaa maaddada alluqatu alcarabiya sheekh cabdi soo dhowow
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعديمنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاء وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام ورحمة المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا معمولها دكسي جالسيات سيد علي حاج حسن أو ما سيهي maanta waxaa tartanka u dhexeeya sidii hore maamulaha noogu sheegay primary school dugsiga jalisiyaad alfaslu الثaamin walfaslu الsaabic su'aasha hore waxaa iska leh fasalka sideedaad fasalka toddobaad cafwan fasalka toddobaad waxaad i ciraabtaa ينجح الطالب نجاحا ينجح الطالب نجاحا أعرف هذه الكلمات فصلك تضوات لقاها فر ينجح الطالب نجاحا أعرف هذه الكلمات
أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا مقعد وياي أحمد أبشر محمود كان صعد قارهان ترتمياش في سلك تضوات سأش جوابت هذا أسكت واسطة نجح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره نجاحا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره
وعلي
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره نجاحا مفعول مطلق منصوب وعلامة نسبه وعلامة نسبه فتحة ظاهرة على آخره ardaygaas fasalka toddobaad su-aasha si sax ah ayuu ugu jawaabay uuna curaabay fasalka sideedaad su-aaluhu waa dheera tiran yihiin fasalka sideedaad dhegahadi fur ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar acrib haadihi alaaya acrib haadihi alaaya ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar
anigoo ka socda fasalka sideedaad haddaa su-aashaas jawaabteeda isku dayo waa ina xarfu takwiid حرفه تكويت الصلاة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره تنهى فاعل مرفوع وعلامة
إن حرف التكويد وت- وتنصب الصلاة فعل مضارع مرفوع علامة رفعه دمة ظاهرة على آخره تنهى فاعل مرفوع وعلامة و- و- ووغا حرف عطف والمنكر معدوف عليه
gabadhaas oo isku dayday aayadda icraafteeda waxaa weeye een, waxay keentay bar een, dhigaha fur fasalka toddobaad fasalka toddobaad dhigahaadi fur تمم هذه الشعر وحب الوردة والزهرة وحب الماء والشجرة تمم هذه الأبيات إلى ثلاث إلى أربعة أبيات أفر بيت كأخر بيت كان على ظهر القلب لقاها فر فصل كا تضوات وحب الوردة والزهرة شعر في كور رمي حب الوطن وحب الوردة والزهرة وحب الماء والشجرة تمم إلى أربعة أبيات شعر كحب الوطن
أحب الورد والزهرة أحب الماء والشجرة أحب الورد والزهرة أحب الماء والشجرة الجو معتدلا أحب الشمس والقمر أحب الطير صداحا أحب أحب الضوء منتشرا أحب أحب الشخص مبتسما أحب الشخص مبتسما حسنات مشتهرة
inkastoo la rafatay si sax bay ayay u sheegtay shicirka insha allah een, fasalka sideedaad dhigaa fur fasalkasta su'aaluhu waxaa la rabaa inay dheelitirnaadaan shicir weeye fasalka sideedaad wasictu kitaaballaahi lafdan waqaaya wamaadiqtu can bihi wacidaad وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ذقت عن أي به وعظات هذه الشعر إلى ثلاثة أبيات fasalka sideedaad waxaan rabaa in aan aqriyo shicirka wasicda kitaaballah wasicda kitaaballaahi laftatan waqaaya wamaadiqta can ilayi bihi cidaata wamaadiqta can ilayi bihi cidaata Fas- fakayfa adiiqu lyowma can ilwasfi alaali can ilwasfi alaali فكيف أضيق اليوم عن الوصف الآلي وتنسيق الأسماء للمخترعات أنا البحر في الأحشاء أنا البحر في الأحشاء أنا البحر في الأحشاء وال... أنا البحر في الأحشاء وال... أنا البحر في الأحشاء الذر الكامل ومنكم وإن ومن فهل سألت ال- فهل سألت القواس فهل سألوا القواس عن الوقت فهل سألوا القواس عن السدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني فلا تكيلوا ومنكم وإن العجز الذواء أساتي
intii aan weydiin ahay in kale iba ku sii dartay aad ba umahadsantahay si sax bay ugu jawaabtay
waxaa halkaas noogu soo dhammaaday maaddada alluqatu alcarabiya oo inoo soo jeedinayey sheekh cabdi macallinka maaddada carabiga ee iskuulka jaalisiyaad primary school haatanna waxaa inooga xigi inooga xigi doona maaddada afka hooyo ee maaddada soomaaliga waxaana soo jeedin doono macallin aadan xaaji daa'uud macallin shukane soo dhowow macallimow tahay maamule dhammaan waxaan halkan ka salaamahayaa dhammaan ardada u soo tafaxaydatay maanka maanta tartanka iyo ka qaybgalayaasha kuwa matalahaya ee daawanahaya dhegaysanahayana garsoorayaalna ay yihiin isla markaasi Eh, waxaan halka soo jeedinaynaa su'aalihii soomaaliga waxaa ugu horreeya ay ku socotaa su'aasha fasalka toddobaad dhegahaaga fur waxaad xaq u leedahay in saddex goor lagugu celiyo saddexda goorba dhegahaaga fur si fiican u dhegayso Fasal tod- fasalka toddobaad waxaad sheegtaa waxaan ognahay in uu falku u kala qaybsamo saddex qaybood haddaba sheeg saddexdaa magacyadooda iyo sida ay kala yihiin waxaan ognahay in falku u kala qaybsamo saddex qaybood haddaba waxaad sheegtaa saddexdaa magacyadooda iyo waxa ay kala yihiin oo aad xaqa u lahaydeen dhigahaaga fur waxaan ognahay in falku u kala qaybsamo sidiisaba saddex qaybood uu u kala baxo haddaba sheeg saddexdaa magacyadooda بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنو مقعي فيصل محمد حسن سؤال جوابت داسو ديواء فالأبيانة فالمأبيانة فالأمر
ardaygaa ka socday fasalka toddobaad su'aashii la weyddiiyey laba xabbo ayuu si saxa u sheegay sidaa daraaddeed waxa uu leeyahay in kastoo uu jiro falka isrogroga aan ka rabay oo uu yidhi muxuu ahaayee fal amar uu yidhi haddana waxa weeye wax saasa iskuma khaldin sidaa daraaddeed si saxa ayuu u sheegay baan dhihi karnaa waxay ku socotaa fasalka siddeedaad dhegahaaga fur erayada falkaabku waxyaabo kala gedisan ayay muujiyaan haddaba sheeg erayadaasii qaar ka mid ah waan kuugu celinayaa erayada falkaabku waxyaabo kala gedgedisan ayay muujiyaan haddaba sheeg erayadaasii qaar ka mid ah erayada falkaabku waxyaabo kala gedgedisan ayay inoo muujiyaan haddaba waxaad sheegtaa erayadaasi qaar ka mid ah waxaan ka sugaynaa jawaabta fasalka siddeedaad
aniga oo ka socda tartamayaasha fasalka sideedaad haddii aan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa meel goor si ama qaab
meel goor si ama qaab ardayaddaasii ka socotay fasalka siddeedaad ee tartamayaasha ugu tafaxaydan ah weliba waxay u saxday sidii loo weyddiiyey jawaabta saxda ay uga bixisaynaa su'aalihii soomaaliga waannu ku guda jirraaye su'aashii labaad ee iyo bii bay u kala saaraayeen biideedii waxay ku socotaa fasalka toddobaad dhegahaaga fur aad u dhegayso sheeg magaca gabyaaga iyo abwaankii curiyey adiga oo dhegays adiga oo dhammaystiraya tuducdaanna ka bilaabaya ilaa aad ka gaadho tuducda qoys laga dhixiyo qaaqlanimo qaadow adigaa leh waxaad soo bilaabaysaa qofkaa qofkaa hooseeya laba qori ka tuug qaadow adigaa leh qofkaa hooseeya laba qori ka tuug qaadow adigaa leh ilaayo waxaad geysaa qoys laga dhaxliyo qaaqlanimo qaadow adigaa leh dhegaha fur dhegaha fur sheeg magaca gabaygan gabaygan magaciisii baad sheegaysaa iyo abwaankii curiyey adiga oo dhammaystiraya kana bilaabaya tuducda ilaa aad ka gaadho tuducda qoys laga dhixiyo qaaqlanimo qaadow adigaa leh waxaadna ka soo bilaabaysaa tuducda odhanaysa qofkaa hooseeya laba qodhi ka tuuqaadow adigaa leh bismillaah anigoo ah magacaygaas muxidig xaaji xuseen kana socota fasalka toddobaad haddaan su'aashan jawaabteeda isku daya waa gabayga waxaa tiriyey abwaan abshir nuur faarax bacadle gabaygan haddaan aqriyo waa wax nin weyn qaadow qabad qaadow adigaa leh khayrkaa shaxaadana qajilin qaadow adigaa leh qofkaa hoose laba qori ka tuq qaadow adigaa leh dhallinyaro afkooduna qoran qaadow adigaa leh iska qaado qaantana bixin qaadow adigaa leh iska qaado qaantana bixin qaadow adigaa leh shalay buu qaatay maantana qafaal qaadow adigaa leh shalay buu qaatay maantana qafaal qaadow adigaa leh iska qaa shalay buu qaatay maantana qafaal qaado qori caaradii qaadow adigaa leh qoys laga dhix iska qayil qaantana bixin qaadow adigaa leh qoys laga dhixiya qaaqlanimo qaadow adigaa leh qoys dumiya qayliya haruf qaadow adigaa leh qaraabiyi ehel aan la tabin qaadow adigaa leh
ah fasalka toddobaad gabadhaa tartamayaasha uga socotay waxay uga jawaabtay in kastoo meeshii aan rabay inay ka bilaabinoo kor ka soo bilowday آه، xusuusteedii baan sidaas ku aadanayd baan u malaynayaa insha allahu tacaala wayna saxday fasalka sideedaad dhagaha fur sheeg magaca gabyaagan ah, gabaygan iyo abwaanka waa isudhigan su'aalaha waa isudhigan su'aalaha wala talantaali sheeg magaca gabaygan iyo abwaankii curiyey adiga oo dhammaystiraya kana bilaabahaya tuducda tuducya- tuducyadan ah, tuducdan haydrojiinkaa ku tuman tacabkii insaane ilamaa aad ka gaadho tuducda odhanaysa sharkaa taabageli khayrna waa tii la kara- karaahdaaye waxaad ka bilaabaysaa tuducda odhanaysa haydrojiinkaa ku tuman tacabkii insaane sharkaa taabageli khayrna waa tii la karaahdaaye waxaad sheegtaa ama aad tirisaa ama aad akhridaa hee tuducyada u dhaxeeya labadaa tuduc
gabayga ninka tiri waxaa waaye aadan xaj- aadan xaaji axmed xasan oo loo yiqiin afqalooc xaaji aadan axmed xasan oo loo yaqaan afqalooc gabayga magaciisu waa dune gabay dubkaa kala taaganiyo haybtu way isugu tagayaane cilmi maaha kaad duubkaa kala taaganiyo haybtu way isaga tagayaane cilmi maaha kaa tamarbeeno cilmi maaha kaa tamarbeeno tog isbiiran tog cilmi maaha kaa tamar biirin iyo to isbiir cilmi maaha kaa tamar biirin iyo tog isbiiraye nimba tuu awood nimba nim way dhiman taho tog isbiirsa ma maahae tobanta balis caawiye waa tu waajib ahee dhibtu waxay ka timid uumiyaha tirada weyn gaadhaye tisciina gaajaa lis- lisla jiraayo toban dharagsanaye kuwaasoo waxuuna lagu taray tahay aqoontiyo markay cadliga tagtoo listaxgelin waayo in nabadu taam noqoto waa tu aan la eegeyn in nabadu taam noqoto waa tu aan la eegeyn sawaariiq nin tuuriyo nin toori bir haysto naftu waa tuqura oo ma jiro taajir harayee gantaalaha tamuumiyo gantaalaha gantaalaha tamuumiyo sunta u dhawee Gantaalaha tamuumiyo sunta u dhawee
fasalka siddeedaad aad iyo aad bay gabadhaasi u dadaashay in kastoo oo gabaygii oo dhan ay ku tumatay haddana dadaalkeedii dabadii waxba way ku keeni weyday
halkaasi waxaynu ku soo afmeernay maaddada afka hooye ee afka soomaaliga oo inoo akhrinayey macallin aadan xaaji daa'uud macallin shukane haatanna waxaan u yeerahayaa macallinka ingilishka macallin hibo macallin soo dhowow
maanta tartankeena waxaa gelaayo galaasyada kale ah stan galaas seven and galaas eight marka su-aasheena ugu horeysa waxaa ku bilaabanaysaa galaaska toddobaad galaas eight i mean galaas seven waxaa sheegtaa what is the opposite of question what is the opposite of question what is the opposite of question
magacayga cabdinaasir axmed cabdiqaadir opposite question answer
su-aashuu ka bixiyey waa mid sax ah marka hadda galaaska sistand eeg galaaska sideedaada ku xigo waxaa sheegtaa i am the king of the jungle who am i i am the king of jungle who am i i am the king of jungle who am i
bismillaah anigu waa xuseen xasan cali oo ka socda fasalka sideedaad su-aashaas jawaabtay hadda isku dayo waa lyon Thank you so much. He's, he's right. How are you? Study seven, class seven. How sheegtaa a person who flies airplane is known as A person who flies aer- an airplane is known as. A person who flies airplane is known as.
Pilot.
Su-aasha uu- uu si fiican uga jawaabay. Thank you so much. Markan waxaa iskala galaaska sideedaad waana su-aasheena ugu dambaysa. Waxay u s- waxay ka dhigan sida tan. I work with my friend who never told me to rest. Who is that friend? I work with my friend who never told me to rest. Who is that friend? I work with my friend who never told me to rest. Who is that friend?
Bismillah, I am greeting you, all of you. My name is Mustafa Ilyas Mohammed, going on class 8. If I try this question, a clock.
Very wrong. The answer is very wrong. I haddaan question ku celiyo. I work with my friend who never told me to rest. Who is that friend? Waxaan la socdaa haddaan fasiro. Waxaa waaye waxaan la socdaa saaxiibkay who kaasoo never told me ii sheegaynin to rest inaan nasto. Who is that friend? Waxaa waaye ansada shadow waa hooska.
taanoole fore kama qodna tartankii waxaynu sii cagacagaynaynaa gebagabadiisii haatanna waxaan ku soo dhowaynayaa maaddada sayniska maaddada sayniska macallin xuseen soo dhowow macallin
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Na- fasalka toddobaad maadada sayniska ah sheeg qaybaha uu ka kooban yahay habdhiska wareegga dhiigga sheeg qaybaha uu ka kooban yahay habdhiska wareegga dhiigga haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa habdhiska wareegga dhiig ka kooban yahay dhiigga wadnaha iyo xididada dhiigga ka toddobaad su-aashii la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waxaan weydiinaynaa fasalka siddeedaad su-aasha koowaad sheeg kooxaha u nugul duumada sheeg kooxaha u nugul duumada
anigoo ka socda magacayga suntas ana cabdulahi oo ka socda fasalka sideedaad haddii aan su-aasha jawaabteeda isku dayo carruurta da'dooda ay ka yar tahay shan sana ho- haweenka uurka leh hadday tahay markoodii ugu horeeyey socotada dhul aan kanaaco lahayn ka timid taasoo aan lahayn difaac ugu samaysmo cudurka
su-aashii la weydiiyey fasalka siddeedaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah haddana waxaan weydiinaynaa fasalka toddobaad su-aashooda labaad sheeg ee, magacaw noocyada xididada dhiigga magacaw noocyada xididada dhiigga
anigu waa maxamed jaamac cali haddaan su-aasha jawaabteeda isku dal waa aroore aroore istaafyo
su-aashii la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen fasalka toddobaad waa mid sax ah ka siddeedaad su-aasheeda waa mid ugu dambaysa ay tahay waa maxay taran waa maxay taran ka socda fasalka sideedaad haddii aan su-aasha jawaabteeda isku dayo taranku waa astaan ka mid ah astaamaha noolaha waana habka uu noolaha u dhalo noolo kale ama ubad kale oo ku nooc ah
fasalka siddeedaad su-aashii la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen waa mid sax ah
kaas kaasi waxaa ku dhammaaday maaddada sayniska waxaana noo xigi doona maaddada teknolojiga waxaana noo soo jeedinayaa isla macallin xuseen soo dhowow macallin
su-aasha koowaad ee fasalka toddobaad maadada teknolojiga su-aasha koowaad waxay leedahay waa maxay ram ee waa maxay rom
magacayga cimraan yuusuf maxamed haddaan su-aal jawaabteeda isku dayo waa xusuushayaha kaydiyo xogta la adeegsanayo marka uu kombiyuutarku shaqaynayo
su-aasha la weydiiyey fasalka toddobaad jawaabtay ka bixiyeen waa mid qaldan halka siddeedaad koowaad doomaha shiraaca leh waxa ay adeegsadaan tamarta dabeesha waa maxay nooca tamarta ay adeegsadaan doomaha aan shiraaca lahayn iyo maraakiibta Shiraaca leh waxa ay adeegsadaan da- ee, tamarta dabeesha waa maxay nooca tamarta ay adeegsadaan doomaha aan shiraaca lahayn iyo maraakiibta Waa ka socda tartamayaasha fasalka sideedaad sagaal su-aashaas jawaabteeda haddaa isku day waa tamarta shidaalka
fasalka saddeedaad su-aashii la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen waa mid sax ah Labaad, su-aashooda labaad xogta raamka ku kaysan maxaa halbeeg u ah xogta raamka ku kaysan maxaa halbeeg u ah anigoo ah cabdiraxmaan sheekh cali oo ka socda fasalka toddobaad su-aashaas jawaabteedaad aan isku daya waa megobat iyo gegobat waxaan laga soo gaabiyey mb iyo g b toddobaad su-aashii la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen waa mid sax ah saddeedaad su-aasha labaad maxay ku kala duwan yihiin tamarta qoraxda iyo tamarta dabeesha fasalka siddeedaad maxay ku kala duwan yihiin tamarta qoraxda iyo tamarta dabeesha
anigoo ka socda tartamayaasha fasalka sideedaad sabaa su-aashaas jawaabteeda daa isku day waa tamarta qoraxda mar walba lama helo tamarta dabeesha mar walba waa la helaa bixiyeen fasalka siddeedaad waa mid sax ah wuxuu ahaa macali xuseen oo inoo soo jeedinayey maadada teknolojiga haatanna waxaa inoogu xigi doona xasan maxamed xuseen inoo soo jeedin doona maadada cilmiga bulshada social study waad u mahadsan tahay haddana waxaan su-aashii ugu horeys weydiinayaa fasalka toddobaad toddobaad dhegiina fura sheeg goorta uu dhaco nabaadguurka sheeg goorta uu dhaco nabaadguurka magacay waa maxamed daahir oo ka socda fasalka toddobaad haddaan su-aashaas jawaabtay isku dayo nabaadguurku waa hab si dabiica u dhaca oo saameeya dhammaan qaabdhismeedka dhulka waa mid sax ah weydiinayaa su-aasha koowaad fasalka siddeedaad dhegiina fura sheeg waxyaabaha ay ka midaysan yihiin aljeeriya morocco iyo tunuusiya sheeg waxyaabaha ay ka midaysan yihiin aljeeriya morocco iyo tunuusiya
bismillaah anigoo ah magacayga aamin yaxay cabdirasaaq oo ka socda tartamayaasha fasalka siddeedaad su-aasha jawaabay haddaa isku daya waa waxay ka midaysan yihiin booraha dhaadheer ee atlas
jawaab sax ah su-aasha u dambayso fasalka toddobaad si fiican u sharax waxyaalaha saameeya cimilada si fiican u sharax waxyaalaha saameeya cimilada waa maxamed daahir oo ka socda fasalka toddobaad haddaan su-aashaas jawaabteeda isku dayo cimilada waxaa saameeya oo ay ka kooban tahay herkulka roobka dabeesha cadaadiska hawada iyo qoyaanka hawada jawaabtaas uu ardayska ardaygaas uu ka bixiyey waa jawaab sax ah u dambayso waa fasalka siddeedaad sheeg waxyaabaha uu caan ku eh, waxyaabaha uu caan ku yahay dalka masar sheeg waxyaabaha uu caan ku yahay dalka masar waddanka masar wax yaxay cabdirasaaq oo ka socda tartamayaasha fasalka siddeedaad waddanka masar waxa uu caan ku yahay mudulada saddexda geesood ee loo yaqaana xaraamta gaas jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah
halkaasi waxaa noogu dhammaaday maadada cilmiga bulshada ama social studies haatanna waxaa inoogu xigi doona maaddada ugu dambaysa oo ah maaddada xisaabta waxaan ku soo dhowaynayaa macali aadan cabdiqaadir aadan
waraxmatullahi wabarakaatu n haatan waxaa joognaa maadada xisaabta qof soo kac fasalka toddobaada ku bilaabayna qof soo kac oo ka shaqeeyo n xisaabta ama kan su-aasha koowaad soo kac ardaygaas su-aasha jawaabtuu ka bixiyey waa mid sax ah hal qof ha soo istaaga asna ka jawaab su-aashan su-aasha jawaabtuu ka bixiyey waa mid sax ah kala seven arday ardaygaas jawaabta uu ka bixiyey su-aasha waa jawaab saxan eight ah kaale imow su-aashaadan ka jawaabo jawaabtay ka bixisay waa mid saxa kale fara kama qodna tartankani wuu sii socon doonaa laakiin tartankii maanta oo khamiisa taariikhduna ay tahay afar iyo tobankii bishii koo iyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar oo uu dhex marayay tartankaasi fasalka toddobaad iyo siddeedaad halkaas ayuu ku soo idlaaday waxaan ku wareejin doonaa guddiga macali aadan xaaji daa'uud falyadabadal macallimuu soo dhow natiijadii iyo sidii waxay u dhaceen bal looga sheekay insha allah raxmaan raxiim waxaannu soo gaarnay natiijadii iyo guntii gebagabadayii barnaamijka iyo halaasiga uu u dhacay su'aalihii la kala weyddiinahayey labada guruub ama labada fasal oo kale ahaa siddeedaad iyo toddobaad sidan ayayna natiijadii noqotay dhegihiina fura inkastoo aad wada haysateen buuggiinna iyo qalinkiinna isukiin dul saarraa oo idinka laftiinna aad ahaydeen guddi hoos ka maamula arrimaha hee ka socda labada kooxood waa yahay su'aaluhu waxay ahaayeen e iyo b aan ku bilaabo fasalka toddobaad oo lagu bilaabay su'aalaha eeda ee la weyddiiyey muxuu ahaaye fasalkaasi toddobaad ee dhammaan maadooyinkii loo dhigahayey ayaa waxay ahaayeen sidan waa su'aalaha e su'aaluhu waxay ahaayeen e iyo b sidaa daraaddeed e waxaan ku hormarayaa fasalka toddobaad e su'aalaha e waxay ka keeneen tarbiyo laba si si sax ay uga jawaabeen carabiga si sax ay uga jawaabeen soomaaliga si sax ay uga jawaabeen ingiliiska saddex si sax ay uga jawaabeen sayniska si saxa ayay uga jawaabeen teknolojiga teknolojiyaddu waa ay khaldeen cilmiga bulshada waa ay khaldeen xisaabtu waa ay saxeen cilmiga bulshada way way way saxeen baan dhihi lahaa xisaabna way saxeen sidaa daraaddeed qaybta e waxay ka keeneen fasalka toddobaad afar iyo toban dhibcood halka qaybta b ay ka keeneen tarbiyada si saxay uga jawaabeen carabigana si saxay uga jawaabeen soomaaligana si saxay uga jawaabeen ingiliiska sidoo kale sayniska sidoo kale teknolojiyada qaybta b sidoo kale way ka jawaabeen cilmiga bulshada way ka jawaabeen xisaabna labada qayboodba way ka jawaabeen sidaa daraaddeed waxay ku keensadeen qaybta bna lix iyo toban marka laysu geeyo wadarta e iyo b ee su'aalihii lakala la weydiiyey fasalka toddobaad waxa ay noqdeen soddon dhibcood wadartooda ee aan u soo noqdo fasalka siddeedaad eeda su'aalaha eeda waxa ay ka keeneen shan iyo toban sababtoo ah tarbiyo waxay ka keeneen labo carabiga waa ay saxeenoo ama sixin haaf bay ka keensadeen soomaaliga sidoo kale soomaaligana waa ay saxeen ingiliiska waxay ka keensadeen labadooda dhibcood sayniska labadiisa dhibcood teknolojiga labadiisa dhibcood cilmiga bulshada labadiisa dhibcood xisaab sidoo kale labadiisa dhibcood sidaa daraaddeed shan iyo toban dhibcood ay halkaas kaga soo xaraysteen qaybta b markii ay galeenna waxaa tarbiye ay heleen siday tahay ay uga jawaabeen carabigana sidoo kale soomaaliga waxba ingiliishka waxba sayniska labadooda dhibcood teknoloji labadooda dhibcood cilmiga bulshada labadooda dhibcood xisaab labadooda dhibcood sidaa daraaddeed qaybta b waxay ka keensadeen labiyo toban dhibcood marka la wadareeyey waxa ay isku noqotay wadarta tiradooda ee maanta ay ku tartameen waa labaatan iyo toddoba dhibcood halkaana waxay guushi ku raacday fasalka toddobaad oo keensaday soddon dhibcood asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aayadaha qur-aanka kariimka noogu soo afmeeri doona muscab yuusuf cabdiraxmaan فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم iyo sidaa iyo sadaq allaahu alcadiim iyo sidaa iyo nabadgelyo iyo tartankeena xiga